suurta lixaad markaasi iyada ah ma jirin daawo lagu daaweeyo cudurka baraska markaasi dadkuna lama ay joogi karin qaraabada ama cidahooda waa la weeldugi jiray oo guri ayay keligooda joogi jireen waxaa jiray afar nin oo baras qaba oo markaasi iyaga joogay guri magaalada dushiisa ah oo markaasaa waxay yidhaahdeen maxaannu halkan ka joognaa inta aanu dhimanayno markaasaa yidhaahdeen haddii aanu ku laabanno caasimaddiina ma jirto cunto oo waa lagu bakhtiyayaa aan dib u laabanno oo cadowgeennu isu dhiibno markaasaa waxay yidhaahdeen sabab la'aan halkan intaan ugu bakhtiyi lahayn aanu isu dhiibno haddii ay yihiin kuwa naxariis badan waannu noolaanaynaa laakiinse haddii aanay ahayn waa aannu dhimanaynaa maalintii iyada ahayd waa ay tageen oo aadeen xarada cadowga laakiinse ma aanay arkin oo way awoodi waayeen in ay hataa arkaan hal qof markaasi alaabtii ayada ahayd halkaasi way taallay cuntadii way taallay dharkii waa yaallaa oo wax kasta wuu yaallay laakiin qof ma aanay ka helin cadowgii iyaga ahaa waxa ay maqleen ciidamo iyaga ka xoog badan in ay ku soo socdaan oo layni rabaan oo way ka carareen xoolahoogii markaasaa nimankii baraska qabay waxa ay galeen teendho cunto ka buuxdo oo waa ay cuneen oo cuneen ilaa ay ka dhergaan markaasaa waxay yidheen waxa aannu samaynayno sax ma ahan maantu waa maalin farxad leh laakiin keligeen ayaa doonnay in aannu ku raaxaysanno haddii aannu markaasi warkan wanaagsan qarinno ilaa subaxdii ilaah ayaa ina ciqaabaya aannu laabannin mar kale oo aannu u sheegno boqorka reer banu israa'iil boqorkii isaga ahaa waxa uu soo raaciyey niman si ay markaasi u xaqiiqsadaan arrinta jirta markaasi boqorkii isaga ahaa markii uu maqlay in ay taasi run tahay dadkii waa ay farxeen oo ogaadeen elisha waxa uu sheegayey ee uu ka sheegayay xagga ilaah in ay run tahay saaxib ilaahay waa mid la yaab leh ilaahay waxa uu doortay afar nin oo baras qaba oo xun in ay badbaadiyaan ama soo helaan cunto badbaadiso dadkaasi magaaladaas ku nool maxaad u malayn lahayd haddii afartaasi nin yihiin kuwa xunxun oo markaasi waxa wanaagsan iyaga keliya isku kooba maxaa ku dhici lahaa dadka reer banu israa'iil waa ay dhammaan lahaayeen kulligood saaxiib haddii aan lahay markaasi kuwa wanaagsan ama akhbaar wanaagsan maqlay waa inaan u sheegnaa dadka kale ee aanu maqlin akhbaarkaas maanta waxaa jira dad badan oo u dhimanaya oo iska dhimanaya iyaga oo aan weligood maqlin warka wanaagsan ee ilaah ama erayga ilaah inuu iyaga markaasi ciise masiixu dhintay